Isbitaalka Kaafi oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si weyn ugu adeega bulshada magaalada Muqdisho ayaa dibocasharooyin ballaaran ku sameeyay qaybta hooyada iyo dhallaanka. Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka isbitaalku ugu jiro sare u qaadista tayada adeegyada caafimaadka ee uu siinayo ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka uurka leh. Dhaqtar Cabdiraxmaan Cumar Macalin oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada haweenka iyo qalliimadooda ayaa sheegay in qaybta hooyada iyo dhallaanka laga dareemayo isbeddel isla markaana diyaar u yihiin u adeegida bulshada.
Cabdiraxmaan Cumar Macalin kana howlgala isbitaalka Kaafi waxaa ku takhasusay cudurrada haweenka iyo daaweyntooda iyo qalliimada casriga ah waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed inaan ogeysiino in isbitaalka Kaafi qaybta cudurrada haweenka iyo qalliimadooda inaan kusoo kordhinay waxyaabo badan oo bulshada faa'iido u leh sida hadii ahaa lahayd qalliimada casriga ah oo awal la sameyn jiray qalliimo oo version hore ah hadda inaan sameyno qalliimada casriga oo aan ku sameyno anagoo adeegsanayno laparoscopiga iyo anagoo adeegsanayno kamerada gudaha minka oo loo yaqaano stroscopiga waxaan kaloo soo kordhinay ultrasound oo hooyada uurka leh iyo lagula socdo iyo xaaladeeda oo loo yaqaano 3D 4D oo suuragelinayo in ilmihii si life loo arko iyo waxyaabaha qaar u baahnaa jira in diagnosis sax ah ama result sax in laga gaaro in laga gaari karo waxaa kaloo soo kordhinay qaybta xanaanada caruurta aan bila dhameyska ahayn oo loo yaqaano NICU oo iyadana aada loo casriyey kusoo dhawaada isbitaalka Kaafi qaybta cudurrada haweenka iyo dhalmada dibcasriyeyntan lagu sameeyay qaybta hooyada iyo dhallaanka isbitaalka Kaafi ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada Soomaaliyeed